الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام البخاري رحمه الله ابواب ستره المصلي abwaab waa jamcu baab abwaabta ku saabsan sutrada qofka musalliga ee tukanaya hal baab keliya ma ahe waa abwaab abwaabtaasi waxay ku tacalluqdaa qofka tukanaya sutradiisa sutro inuu samaysto qofka tukanaya waa mashruuc haddii uu yahay munfarid iyo haddii uu yahay imaam waa inuu sutro samaysto sutrada ma waajiba mase waa sunna laba qowlaa ku jirta culamada qaar waxay leeyihin waa waajib qaarna waxay yidhahdeen waa sunna laakiin sida raajixa oo axaadiidta u markhaati kacaysa sutrada waa inay waajib tahay waxaana axaadiidta ka mid a qowl nabiy sala allahu alay wasalam laa tusalli ilaa ilaa sutra waa nahyi ha tukanin ilaa ilaa sutra ilaa sutra xaggeeda mooyaane ha tukan yacni haddaad tukanayso sutro samayso iyo axaadiid kaloo badan oo tusinaysa sutradu inay waajib tahay marka qofka tukanayo waa inuu sutro samaysto abwaabtan waxay ku tacalluqdaa sutratu lmusalli baabun baabu sutratu limaami sutratu man khalfa sutratu limaami imaamka sutradiisa sutratu man khalfahu dadka ka dambeeya sutradooda waay sutrada imaamka waxay sutro u tahay man khalfahu ay man khalfa alimaam qofka imaamka gadaashii ku tukanaya macnaha baabku waxa waaye hadduu imaamku sutro leeyahay ma'muumiinta sutro lagama rabo jamaacada ku tukanaysa khalfa alimaam sutro lagama rabo haddii imaamku uu sutro samaysto imaamkaa sutro laga rabaa sutradaas imaamku uu samaysto waxay sutro u tahay guud ahaan jamaacada dadka ku gadaal tukanaya marka sutrada waxaa laga rabaa waa imaamka iyo qofka keligii tukanaya ee munfaridka ah oo aan jamaaco la tukanayn labadaas xaaladoodba waa laga rabaa inuu sutro samaysto hadduu munfarid yahay iyo hadduu imaam yahay haddii laakiin uu yahay ma'muum waa miduu shiiku ka hadlayo sutrada imaamkaa sutro u ah sutratu limaami sutratu man khalfa sutrada imaamka waa sutrada qofka ka dambeeya xadadanaa cabdullaahi bnu yuusuf atinisi kunyadiisa ma la hilmaamo mase waa la xasuustaa maxamed cabdilcasiis cabdullaahi ibnu yuusuf kunyadiisa waxaa la yihahdaa abu muxamed qaala akhbaranaa malik malik ibnu anas waa macruuf imaamu daari lhijra malik ibnu anas ibni malik kunyadiisa waxaa la yihahdaa abu cabdillaah can ibni shihaabin moxamed ibni muslim ibni cubaydillaah aلzuhri kunyadiisa waxaa la yihahdaa abu bakrin can cubaydillaahi bni cabdillaahi bni cutba ibni mascuud can cabdillaahi bni cabbaas radia allaahu canhuma cabdullahi bni cabbaas xabru hadihi اlumma wa tarjumaanu اlqur'aan yaa u bixiyey tarjumaanu اlqur'aan maxamed cabaas cabdullahi bni cabaas yaa u bixiyey tarjumaanu اlqur'aan laqabkaas yaa ugu laqabeeyey taabiciin miyaa tiri axad taabiciin maya ay wiilka yarkaa bashiir ka sokeey adiga ha midka bashiir ag fadhiya a ibnu mascuud axsanta jazaaka allahu khayra cabdullaahi bnu mascuud laqabkaas waxaa ugu laqabeeyey cabdullaahi bnu mascuud laakiin kunyadiisa waa maxay ibnu cabaas kunyada cabdullahi bnu cabaas maxamed warsame kunyadiisa waa abulcabaas waana aclamu awlaadi cabaas caruurta cabaas dhalay ninka ugu aqoonta badan waa cabdullahi bnu cabaas cabdula cabaas radia allahu canhu waa camu nabiy salى اllahu عalيه wasalam cabdullahi bn cabaas rasuulka alayh الsalaatu wasalaam waa ilmo adeer wey rasuulka alayh الsalaatu wasalaam iyo cabdullahi bn cabaas waa ilmo adeer qaraabo kale ama xiriir kaleo ka dhexeeya ma jira ibn cabaasin rasuulka alayh الsalaatu wasalaam oo aan ahayn inay ilmo adeer yihiin habaryartiina waa qabay maymuna bint اlxaariث waa khaalatu cabdillahi bni cabaas cabdillahi bni cabaas habaryartiis waay marka ilmo adeerna waa ahaayeen nebiga calayh الsalaatu wasalaamna wuxuu qabay cabdullahi bni cabaas habaryartiis annahu qaala wuxuu yidhi aqbaltu raakiban waxaan soo qaabilay buu yidhi anigoo saaran calaa ximaarin dameer ataanin ataan waa unha alximaar bimacnaa dhidiga dameer anigoo saaran ayaan soo qaabilay wa ana aniguna yooma idin maalinka qad naahastu waxaan gaahay oon ku dhowaaday alixtilaama qaangaadhka maalinkaasna waa caamu xajat lwadaac sanadkaasi waa caamu xajat lwadaac warasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam yusallii nebiga calayhi salaatu wasalaamna wuxuu kuyusallii binnaasi dadka ayuu wuxuu ku dujinayay biminan meesha la yidhahda mino ilaa gayri jidaarin derbi la-aan jidaar la-aantii xaggii ayuu u tukanayay yacni jihada u tukanayo wax derbiya kama xigin famarartu waxaan maray beyna yaday bacdi safi safkii qaar ka mid ah ayaan hormaray fanasaltu waan degay wa arsaltu lataana dameertii ayaan diray tartacu si ay markaa usoo daaqdo wa dakhaltu fi safi aniguna safkii ayaan galay falam yunkir daalika calaya axadun arrinkaa qofna iguma inkirin yacni sufuufta dhex maray cidna kuma inkirin ashaahid min alxadiid waa maxay famarartu bayna yaday bacdi saf taa waxay deliil u tahay ana sutrata alimaami sutratu man khalfa maxaa yeelay dadkan inuu dhex maro ibnu cabaas radia allaahu canhu maxaa loogu ogolaaday waxaa loogu ogolaaday inaysan ayaga wax sutraa aan looga baahnayn ee sutradoodu ay tahay midda imaamka u taalla tan imaamka u taallan ayaa ilaashanaya oo in la hormara ka ilaalinaya imaamkaa ka ilaalinaya lidaalika iyadoo safuuf lagu jiro la tukanayo haddii qofka uu soo maro ou safka dhex maro ama sufuufta uu dhex maro lagu inkiri maayo mana la celinayo xadiidkan daliil uu yahay falam yunkir daalika calaya axad arrinkaa qofna iguma inkirin buu yidhi ibnu cabaas radia allaahu canhu xadiidkan waxaa ku jirta inuu yidhi warasuulu llahi sal ly slam yusallii binnaasi biminan xaafid ibn xajar wuxuu yihi raxmat ullah calayh haakada qaala maalikun wa akharu asxaabi zuhri warasuulu llahi sal ly slam yusallii binnaasi biminan kelimadda ah biminan sidaas waxaa yidhi buu yidhi maalik wa akharu asxaabi zuhri iyo asxaabta zuhri badankooda asxaabu zuhri maxaa loola jeedaa bimacnaa waa ardadiisa xadiidka ka warisay badankood sidaasay sheegeen xadiidkan zuhriyaa warinaya soo maaha ardadii zuhri ka qaadatay maalig iyo ardadii zuhri ka qaadatay badankood waxay sheegeen biminan kelimadda ah yusallii binnaasi biminan mino inuu ku dujinayo nebigu sala allahu calay wasalam wa waqaca cinda muslim waxaa dhacay buu yidhi muslim agtiisa min riwaayati ibni cuyayna sufyaan ibni cuyayna riwaayadiisa uu leeyahay bicarafa riwaayat ibni cuyayna can zuhri waa bicarafa yusallii binnaasi bicarafa kelimadda ahayd biminan bedelkeeda riwaayat ibni cuyayna waxay leedahay bicarafa meeshaa maxaa ka jira ikhtilaafaa ka jira qaala nawowi xaafid ibn xajaraa soo naqlinaya wuxuu yidhi qaala nawowiyu nawowi wuxuu yidhi yuxmalu dalik arrinkaasi waxaa lagu ximbaarayaa calaa annahumaa qadiyataani inay laba qadiyadood yihiina lagu ximbaaraya nawowi raxmat ullahi calayh wuxuu damcay inuu laba riwaayad jamciyo ou yidhaahdo hal qadiyad ma ahee laba qadiyaday kale yihiin markuu leeyahay ibnu cabaas yusallii yusallii binnaasi biminan waa xaalad iyo qadiyad markuu leeyahay bicarafa ayadana wuxuu yidhi waa qadiyad kale tacadud lxaalaaduu ku ximbaaray inay xaaladuhu tirsamaan oo laba xaaladoo kala duwan ay yihiin wa tucuqiba waa la tacqiibiyey nawowi tacqiibka waa maxay bimacnaa waa lagu intiqaado waa looga daba tegay oo waxaa lagu waxaa lagu tacqiibiyey bianna alasla cadamu tacadud asalku waxaa waaye inaysan jirin inay waaqicadu tirsan tahay asalku ma dhowr xaalad inay tahay mase inay hal xaalo tahay waa inay hal xaalo tahay walaa siyama manaba kusii jirta buu yihi maa ta maca itixaadi makraj اlxadiid ayadoo lala qabo makrajka xadiidka inuu midaysan yahay makrajka xadiidka hadduuba midaysan yahay arrintaasi waa min baabin awlaa in la yidhaahdo tacadud alxaalaad ma jirto makraj اlxadiid yaa waaye waa aلzuhri makraj اlxadiid waa aلzuhri haddii marka laba xadiid kale ahaan lahaayeen maalan ama laba dariiq u kala yimid oo dhan ibnu cabaas iskugu tegaya markaasoo kale way ka sahlanaan lahayd xaaladan oo kale in la yidhaha tacadud alxaalaat amaa hal xadiid oo hal makraj leh ruwaadda ka warinaysa keliyaa kala duwan in la yidhaahdo xaalado kala duwanay ahayd asal maaha falxaqu xaqu waxaa waaye buu yihi xaafidku anna qowla bni cuyayna bicarafa shaadun xaqu waxaa waaye anna qowla bni cuyayna qowlka ibnu cuyeyne uu yidhi bicarafa shaadun inuu yahay qowl shaada waxaa la leeyahay ziyaa kelimadan bicarafa waxaa la shaadoobay ibnu cuyeyna ibnu cuyeyna waa imaam laakiin a'imo ka badan uu khilaaf uu ka mid yahay alimaam maalik raxmat ullahi calayh iyo asxaabu zuhri badankood oo a'imo fara badan ah waa khilaafay ibnu cuyeyna raximah llah shaadkuna sooma ahayn mukhaalafatu lmaqbuuli liman huwa awlaa minhu idan maqbuulkan wuxuu khilaafay liman huwa awlaa minhu liman huwa awlaa minhu ima fi daraja wa ima fi lcadad inay ka owleysan yihiin xagga darajada laba nin weeyo laakiin aqoontiisa iyo xifdigiisa ka sarreeya kii xifdi hooseeyey wuxuu le la gaar la gaar noqdo waxa le waa shaad ama xagga xifdiga iyo aqoontu waa iskaga mid laakiin waa ka tiro badan yihiin hadda labadoo iskugu jiraan ibnu cuyayna raximahullah kuwa ka yani ka jalaalo badan oo ka weyn iyo tiro ahaan intaba waa khilaafiyeen calaa kulli xaal ziyaadan ziyaada shahaada waa wa waqaca cinda muslimin aydan waxaa kaloo cinda muslim dhacay buu yidhi aydan min riwaayati macmar can zuhri riwaayad uu warinaya macmar can zuhri wadalika fi xajati اlwadaac aw ilfatxi ziyaadadaasaa ku jirtay riwaayatu macmar wadalika arrinkaas markii ibnu cabaas nabiga alayh salatu asalaam uu tukanayo uu tegayay fii xajati lwadaac waxay ahayd fii xajati lwadaac xajat lwadaac markuu xajanayay nabiga alayh salaatu wasalaam ayay ahayd aw ilfatxi ama fatxu makay ahayd fii xajati lwadaac waa waadix inay ahayd waa sida sawaabka laakiin maxaa meeshaan lagu daray aw ilfatxi oo shaki muujinayo wuxuu yidhi xaafidku wahada shaku min macmar shakigaana macmar xaggiisa ayay ka ahayd ayay ka ahaatay laa yucawalu calayhi shakigan min macmar ka yimi laa yucawalu calayhi waxba la fiirin maayo la cuska maayo xaggiisana la eegi maayo shakigan macmar ka yimi kelimadda awil fatxi ah waxba la ictibaarin maayo sawaabku waa maxay wadalika fii xajati lwadaac ma jirin fatxiga waa fii xajati lwadaac wuxuu yidhi walxaqu ana dalika kana fi xajati lwadaac xaquna waxaa waaye buu yidhi arrinkaasi inuu ahaa fii xajati lwadaac idan labadan lafdi ee riwaayadaha xadiidkan qaar ka mida ku yimi labadoo ma sugna riwaayadda dhehaysa bicarafa iyo riwaayadda dhehaysa awilfatxi oo ka dhigaysa zamankii inuu ahaa zaman fatxi awilfatxi waa shakun min macmar laakiin shakigaasi ma ahan mid sawaaba midda hore ayaa sawaaba inay ahayd fii caami xajati اlwadaac qaala xadaanaa isxaaq yacni ibna mansuur qaala xadaanaa cabdullahi bnu numayr qaala xadaanaa cubayd llaahi bni cumar can naaficin can ibni cumara radia allahu canhuma ana rasuula allah sala allahu alayhi wasalama kaana idaa kharaja nebigu hadduu baxo yowma alciidi maalinka ciid ah hadduu baxo amara wuxuu amrayay bilxarbati alxarba waa casan waa ul oo xagga hore ay uga jirto xadiid iyo bir waa ul biri ku jirto waay yacni meesha dhulka lagu mudaayo ayay waxay ku leedahay bir ushaasaa waxaa la yidhahda alxarba fatuudacu waxaa la dhigaya bayna yadayhi nebiga hortii calayhi salaatu wasalaam fa yusallii ilayha ushaas xaggeeda ayuu u tukanayay waannaasu dadkuna waraa'ahu gadaashiisa ayay ku tukanayeen wa kaana yafcalu dalika arrinkaas ayuu nebigu samayn jiray fi safari safarka dhexdii famin hama ay famin hunaaka halkaa iyo jihada ayaa ittakhadaha alumaraa'u umaradu waxay u samaysteen ushaasi oo marada usha samaysatay ushan xarbada ah ee afka hore uu uga mudan yahay ama uga yani uga xiran yahay birta waxay umarada iyo madaxda u samaysteen halkaasay ka keeneen markii nebiga alay slat slam ciidda loo qaadi jiray ushaasi oo bannaanka loo geli jiray fami famin famin uma ittakhadaha اlumaraa waxaa loo maleeyaa inuu ka mid yahay min kalaami ibni cumar radia allahu canhu walaysa kadalik hadalka ibni cumar kama mid ahna kelimaddan waa mudraja waxaa iska leh naafic kelimadda ah famin uma iyo wixii ka dambeeya waa kalaamu naafic raximah اllah oo xadiidka ka warinaya ibni cumar naafic wuxuu leeyahay maadaama nebiga calayh isalaatu wasalaam maalmaha ciidda ushaasi bannaanka loogu saari jiray halkaasay umarada iyo madaxdu ka soo qaateen in usha noocaasi ay qaataan oo markay safar aadayaan iyo markii ay meelaha la iskugu imaanayo ay tegayaan ee usha noocaasi ay wataan halkaasay ka keeneen meeshaasay ka soo qaateen ashaahid min alxadiid waxa weeye nebiga calayh isalaatu wasalaam wuxuu amri jiray in ushaas loo qaado kaana idaa kharaja yowma alciid amara bilxarba sababta waa maxay ushaasi u amraya nebiga calayh isalatu wasalaam in la qaado waa liajli sutra sutro darteeduna taa waxay tusinaysaa marka in sutrada uu nebigu aada u ihtimaamin jiray calayhi salaatu wasalaam oo hadduu safar yahay iyo hadduu xaadir iyo husan safar ahayn intaba nebiga alayh salatu wasalaam waa laazimi jiray sutrada wa kaana yafcalu dalika fi safar sidaasuu nebigu samayn jiray calayhi salaatu wasalaam fi safar markuu musaafir yahan ushiisaa loo qaadi jiray qaala xadaanaa abulwaliid الطyaalsي hay أحmed wa هiشhاaم بن cabdالmلك qaaلa xadaثnaa شhuعبة عan cwn بن أbي جuxayفة qaala wuxuu yihi samictu أbي أbu جuxayفة radي الlه عanه أن النabiya slى الlه عليه وsلم صلىa bهm nabiga عalaيه الصلاaةu وaسلاaم waa uu dujiyey bilbaطxاa meesha la yidhaha baطxaa ayuu ku dujiyey wa bayna yadayhi hortiisana waxaa ahaaday canaزaة ul ayaa hortiisa ahaatay canazada iyo alxarba way isleeyihiin laakiin culamada qaara waxay yidhaahdeen xarbada ayaa wax yar ka gaaban canazada wax yar ay ka gaaban tahay gaabnaantaas unbaa udhexaysa ilaa waa isku mid wa bayna yadayhi nebiga hortiisana waxaa ahaatay canazatun wuxuu saxaabada dujiyey adduhra ragcatayni ayuu dujiyey waalcasra ragcatayni tamuru bayna yadayhi hortiisa waxaa maraysa almar'atu walximaar haweenayda walximaar iyo dameerka intaba wuxuu leeyahy abu juxayfa nabiga alayh salatu slam wuxuu ku tukado saxaabada ku dujiyey bilbaطxaa wa bayna yadayhi canazatun jumladan waa xaaliya xaal nabiga calayhi salaatu wasalaam hortiisa ay ahaatay canaza oo ul u suranta wuxuu dujiyey aduhra ragcatayn ayuu dujiyey salaada duhur laba ragcuu dujiyey waa musaafir calayhi salaatu wasalaam waalcasra casrkan wuxuu dujiyey ragcatayni laba ragc waa qasri tamuru bayna yadayhi hortiisa waxaa maraya hortiisa muxuu ula jeedaa waa khalfa asutra waa sutrada gadaasheeda ma aha sutrada asiga inta udhaxaysa sutrada gadaasheedana cid walbaa mari karta soo maa dameeraa maraya dumaraa maraya ragaa mara wax walbaa mari kara wax kaa gala ma lahan wixii sutrada ka shisheeye laakiin waxaa dadka ka ilaalinaysa waa maxay adiga iyo sutrada inta idin dhexaysa tamuru waxaa maraya bayna yaday hortiisa almar'atu gabadha ayaa maraysa walximaaru iyo dameer intaba waa maraya baabkan ayuu u dambeeyey xadiidkan saddexda xadiidba waxay tusinayaan sutrada inay tahay mid nebigu calayh isalaatu wasalaam uu la imaan jiray laakiin xadiidka ugu horreeyey xadiid ibni cabaas radia allahu canhuma waxaa ku jirta ilaa gayri jidaar yusalii binnaasi biminan ilaa gayri jidaarin culummada qabta in sutradu aysan waajib ahayn lafdigan wuxuu ka mid yahay waxyaabahay daliishadeen ilaa gayri jidaar alimaamu shaafici raximah llah wuxuu ku fasiray ilaa gayri sutratin sutra la-aan buuy laakiin ilaa gayri jidaar ma ka laasimaysaa ilaa gayri sutra haddii la yidhi nabiga alay slatu salaam wuxuu u tukanayay jiho aan derbi ka xigin derbi keliya miyaa sutro noqda derbi keliya sutro ma noqdo xadiidkan wax daliila uguma sugna culammada qabta in sutrada sunno ay tahay bal xadiidkan waxa keliya uu tusinaya waxay tahay in nebigu sala allahu calay wasalam uu u tukanayay jiho aan derbi ka xigin markii hadda usha loo taagaayo rasuulka calayhi salaatu wasalaam alxarba walcanaza jidaar miyaa ka xiga jihadaasi bannaan iyo barxad cidlaha markuu tago salaadul ciid la tukanayo ushaa loo taagi jiray haddii la yidhaha nabiga ilaa kayri jidaarin oo u tukanayay asoo sutradaas u tukanaya ma ku dhawoobaysaa way ku dhawoobaysaa maxaa yeeley derbi kama xiga jihadaas marka ilaa kayri jidaari ilaa kayri sutra isma laha mana ka laazimayso hadduusan derbi xaggeed u tukanayn inuusan sutro lahayn nebiga sala allahu alay slam bal sutro waa u jirtay xarbadaasi ushaasaa loo sidi jiray nebiga sala allahu alay slam hadduu musaafir yahay iyo hadduu xaadir yahay intaba qaala raximah llah baabu qadri kam yanbagii an yakuuna bayna almusali wasutra baabun baabu qadri kam yanbagii qadar intee la eg ayaa habboon an yakuuna inuu noqdo bayna almusalli musalliga qofka tukanaya wa sutrati iyo sutrada baabkan wuxuu ku saabsan yahay qofka tukanaya sutradiisa qadar intee la eg ayaa habboon inuu udhexeeyo masaafo intee la eg ayaa udhexayn karta qofka tukanaya iyo sutradiisa mar haddii la yidhi sutra hala samaysto sutradaada xaggee ku aadaysaa ma in iyo toban mitir idin dhexaysa ma in shan mitir idin dhexeeyaba qadar intee la eg ayaa adiga iyo sutradaada idin dhexaynaya baabka arrinkaasuu ku saabsan yahay istifhaamkaa su-aasha ah jawaabteeda muxuu u daynayaa sheikha axaadiiday ku imaanaysaa xadaanaa camr camr bnu zuraara qaala akhbaranaa cabdilcaziiz bn abi xaazim can abiihi abu xaazim can sahl bni sacd abu xaazim can sahl bni sacd cabdhafi waa salama ibnu dinaar qaala wuxuu yidhi kaana bayna musallaa rasuuli اllaah salى اllahu عalayhi wasalam wa bayna aljidaari mamaru shaati kaana bayna musallaa rasuuli اllaah sala اllah alay slam meesha nebigu uu ku tukanaayo meeshuu ku sujuudayo wey wa bayna aljidaari iyo derbiga derbiga waa midka sutrada u ah waxaa u dhaxeeya buu yidhahdeen mamaru shaati meel ay ri marto ri inayin ay mari karto neef arya inuu mari karo ayaa waxay u dhexaynaysay sutrada iyo musallaha nebiga calayh isalaatu wasalaam markii la leeyahay bayna musallaa bayna musallaa rasuuli illaah sala allah alay slam musallahma waxaa laga wadaa markuu nebigu taagan yahay miya iyo sutradiisa suuragal maaha taas maxaa yeele qofka markuu taagan yahay asiga iyo sutradiisa masaafaa udhaxaynaysa laakiin waxaa laga wadaa musallaha waa mowdicu sujuud yacni qofka markuu sujuudo sutradiisa iyo meesha uu ku sujuudsan yahay waxaa u dhaxaynaysa mamaru shaatin meel neef arya uu mari karo waa qadar aada u yar halkaa waxaa laga qaadanayaa sutradaadu inaysan kaa fogeyn oo sutrada aada soo dhowaysato maxaa yeele sutradu waxay kaa rabtaa inaad difaacato oo aad ka celiso dadka isku dayaaya inay ku hor maraan waatuu nebigu yihi alayh slatu wasalaam fi xadiidi abi saciid wuxuu yihi nebigu alayh isalaatu wasalaam fa araada axadu an yajtaaza bayna yadayhi falyadfachu haddii axadkiin musallo samaysto oo qofi doono inuu hor maro falyadfachu ha iska celiyo haddaad sutradaada fogeyso ma gaari kartaa qofkaasi waxaa laga yaabaa intaadan gaarinba inuu ku dhaafo haddii sutradaadii adiga aad kala fog tihiin laakiin markii sutradaadu kuu dhowdahay haddaad taagan tahay iyo haddaad fadhidaba sutradaada waa ka difaacan kartaa calaa kulli sunnadu waxaa waaye in mamaru shaa ay idiin dhexayso adiga iyo sutradaada xadaana almakiy bn ibraahim qaala xadaanaa yaziid ibn abi cubayd can salma ibni dinaar can salma ibn alakwac radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi salama kaana jidaaru lmasjidi masaajidka derbigiisa wuxuu ahaa cinda almimbari mimbarka agtii maa kaadat maa kaadat ishaatu rida sigi maysa buu yidhi tajuusuhaa inay dhaafto sigi mayso salama radia allahu canhu waa saxaabi salama ibn akwac imaamu lbukhaari raximah llah iyo nebiga calayhi salaatu wasalaam saddex qofaa u dhexaysa sanadkan waa hulaai min hulaahiyaati albukhaari maki bni ibraahim yaziid ibni abi cubayd can salama jidaarkuu sheegayana waa maxay waa jidaaru masjidi rasuul calayhi salaatu wasalaam sanadkan waa hulaai waay wuxuu leeyahay marka jidaarka masjidka masjidka nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa cinda almimbari mimbarka agtiisa maa kaadat ashaatu sigi mayse buu yidhi ridu tajuusuhaa inay dhaafto yacni maa bayna almimbari waaljidaar wax yaraa u dhexeeyey mimbarka iyo derbiga wax yaraa u dhexeeyey wuxuu yidhi xaafid ibnu xajar haddii la yidhaahdo aharkan xagguu ka mutaabaqaynaya tarjamada fain qiila min ayna yutaabiqu tarjama tarjamada xagguu ka mutaabaqaynaya aharkan tarjamadu maxay ku saabsaneed tarjamadu waxay ku saabsaneed soo ma aha qadarka u dhexeeya bayna almusalli wasutra aharkan salama iyo tarjamada xaggee iska mutaabaqaynaya ajaaba alkarmaaniyu karmaani wuxuu ka mid yahay min shuraaxi saxiixi albukhaari karmaniyaa ka jawaabay wy faqaala wuxuu yidhi min xayu annahu salى اllahu عalayh wasalam waxaa iska mutaabaqaynaya min xayu annahu sal ly slm kaana yaquumu nebiga calayh الsalaatu wasalaam wuxuu istaagi jiray bijanbi اlmimbari mimbarka dhinaciisa markii la leeyahay mimbarka iyo derbiga waxba uma dhexeyn oo waa isku dhowaayeen wuxuu ka mutaabaqaynayaa nebiga calayh الsalatu wasalaam markuu tukanaayo ama dadka uu dujinayo masaajidkiisa mimbarka ayuu ag istaagi jiray ay walam yakun limasjidihi mixraab masaajidka nebiga calayh salaatu wasalaamna wax mixraaba ma lahayn masjidka nebiga calayh salaatu wasalaam mixraab ma jirin mana lahayn mixraab waa wax muxdat oo gadaal laga keenay oo ilaa masjidka nebiga calayh salaatu wasalaam ma jirin mana lahayn ay walam yakun limasjidihi masaajidka nebiga calayh salatu wasalaam ma lahayn mixraabun mixraab ma jirin fatakuunu markaa waxay noqonaysaa masaafatu maa baynahu wa bayna aljidaar masaafada u dhaxaysa nebiga iyo derbiga nadiiru maa bayna almimbari waljidaar in la qadar la mid ah inta udhexaysa mimbarka iyo derbiga mimbarka iyo derbiga inta udhexaysa oo kale ayaa waxay udhexaynaysay nebiga calayh salaatu wasalaam iyo derbiga markii mimbarka la ag istaago darafkiisa ugu soo horeeya la ag istaago derbigu waa dhowaanayaa soo maaha haddaana mixraab jirin hadduu mixraab jiro hadda gudahay noqonaysaa laakiin hadduusan masjidka mixraab lahayn derbigu waa dhowaanayaa shaahidka marka aharku wuxuu leeyahay salama derbiga masjidka iyo wuxuu ahaa cinda almimbar mimbarka agti macnaheedun waxa waaye nebigu mimbarku ag istaagi jiray calayhi salaatu wasalaam markaase waxay noqon jirtay asigii iyo sutradiisa inay udhexayso mamaru shaatin meel rimari karto aharka hore waafaqsan yahay aharka hore ayuu waafaqsan yahay fakaannahu qaala waxaad moodaa buu yidhi inuu yidhi aarkuu sii macnaynaya fakaأnnahu qaala waxaad moodaa inuu yihi wاladii ynbagii midka haboon waxa waaye an yakuuna bayna اlmusalii qofka tukanaya iyo wa sutratihi sutradiisa inay udhaxayso qadru maa kaana bayna mimbarihi qadarka inta udhaxaysa mimbarkii nebiga calayh الsalaatu wasalaam wa jidaari اlqibla iyo derbiga qiblada sidaas inuu leeyahay salama ayaad moodaa wey macnaha aharka salama sidaasuu noqonaya qofka musaligaahi tukanaya asiga sutradiisu waa inay in u dhaxayso inta u dhaxaysa mimbarkii nebiga calayh salaatu wasalaam iyo masaajidka derbigiisa waana mimbarkuu nebigu garab istaagi jiray calayh salaatu wasalaam markaanu wuxuu noqonayaa mid u dhow derbiga oo hadduu sujuudo waxaa u dhaxaynaya mamaru shaatin neef ariya meel uu mari karo marka waa iska qaban kartaa wixii sutradaada gudbaaya calaa kulli xaal axaadiidtan waxaa laga qaadanayaa sutradu inay noqoto mid u dhow qofka tukanayo waxaa soo aroortay axaadiidka qaar in la leeyahy waa alaaatu adruc saddex dhudhun saddex dhudhun ayaa waxay u dhaxaysaa bayna almusalli wasutra laakiin saddex dhudhun iyo mamaru shaatin misleeyihin ma iswaafaqi karaan maxaa lagu jamcinayaa alaaatu adruc waa min alqiyaam markii laga bilaabo qofka markuu taagan yahay meeshuu taagan yahay iyo sutradiisa waxaa u dhaxaynaya qadar saddex dhudhun oo kale ah amaa markuu sujuudsan yahay mowdic sujuud iyo sutrada maxaa udhaxaynaya mamaru shaatin ayaa udhaxaynaya sidaasaa lagu jamcinaya wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina muxamed wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin